إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة intaa kadib sidaa iclaanka ogeysiiskaas ku aragteen waxaanu biidni illaahi tacaala bilaabi doonaa silsilad duruus ah oo ku saabsan cilmiga mustalax markaas waxaan ugu talagallay in aanu ku dhiganno mutuun afar matin meelahaas walba yani sida markaas ardayda himadooda ay noqoto san matni oo ka mid a kutubta mustalax markanu markaas mutuunta mustalaxa aanu dhammayno haddana fan kale aynu insha allahu tacaala bilaabi doonaa isaguna mutuun noocaas oo kalea insha allahu tacaala haddii ilaahay noo fududeeyo markaas aynu dhigi doonaa maalan usuululfiqiga oo kale mutuun waxaan kulahay usuululfiqigaa haddana mutuun waxa weeya naxwaha wahaakada waktiga markaas aanu dhiganayna waa maalinta khamiis waa maalin keliya waxaanu markaas qoob iyo toban koor rubucla ayaynu insha allahu tacaala ka bilaabi doonaa labiyo toban koor markaas tobanlana aanu ka bixi doonaa insha allahu tacaala waktigu waa yoom keliya laakiin yoomkaa keliya haddii la joogteeyo oo istimraariya lala yimaado kutub badan baa ayaa lagu dhamaystiri karaa waxaad arkaysaa markaas culumo kutub waaweyn ku akriyay hal jelse oo keliya jelse yani maalin yani usbuuciya laakiin dee joogto la akrinaayo ilaa kitaabkaas intuu ku dhamaanayo marka haddii shayga la joogteeyo walow jelse qura ha lagu dhigtee marka dambe u dhamaanayo shayga ugu muhiimsan lakin waa maxay waa istimraariyada iyo joogteynta casharada duruusta marka la bilaabayo kole marka ugu horeysa sida caadada ah arday badan baa ka soo qayb gasha laakiin inta dhammaysa ee kitaabkii markaas casharkii intuu bilowdo haddana itqaanku u sameeya dad kooban bay noqon taasina waa min asbaab alfashal fi alab alcilm asbaabta keen keenaysa qofku inuu ku fashilmo cilmiga barashadiisa ayay ka mid tahay waayo cilmiga sharciga barashadiisa wanaagga iyo fadliga uu leeyahay iyo khayrka markaas lagu gaadhayo fi dunya wa fi laakhira waa la wada garanaya de aayaadka qur-aanka iyo axaadiidta rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo aqwaasha asalaf asaalix ay ka yidhaaheen fadliga cilmiguu leeyahay iyo inuu yahay dariiqu waxa weeye alrifca walciz fi dunya wa fi laakhira waa la garanaya naftuna markaas way jeceshay qof kaste naftiisu inuu waxbarto way jeceshay laakiin arrinka la isku dhaafay waxa weeye alcaziima asaadiqa waa go-aanka dhabta dadka waxaa keenaya markaas dadna inay soo baxaan dadna waxa weeye ay soo bixi waayaan waa sida dadkii u kala go-aan adagi markaad goosato inaad cilmigaa dhigato amba casharkaa waxa weeye aada xaadirto waa in go-aan dhaba marka horeba aad soo gaadho in casharka aad bilaabatay amaba aada dhamayso ood waxa wey markaas joogtayso laakiin haddii markaas aad timaaddo oo muddo waxa weeye markaas aad joogto dabeetana haddana aad ka tagto haddana casar karo meel laga bilaabayo aad tagto haddana isagii muddo markaad waddo aad ka tagto wahaakada cumrigaagii iyo noloshaagi waktigaagii uu kaa khasaaraya waxna taxsiilimaysa waayo qof bila go-aanaya wamushatat alcazamaati yunfiqu cumrahu xayraana laa dafaran walaa ikhfaa marka annasiixatu linafsii walakum waxa weeye inaanu ku dadaalno markaas alistimraariya fii alab alcilm cilmiga barashadiisa markaas joogtay ayuu u baahan qofkan waa inuu go-aankiisa waxa wey ka run sheego go-aankaagu markaas midaad ka run sheegayso waa inuu yahay mid laakiin naftaada maalinba dhinacay kuu jiidayso inay noqoto maaha xataa haddii shayga aada baranayso uu waxa weeye kaa hor yimaado de waxay u baahantay inaad ku sugnaato sabr la timaado oo tacallum alcilm yaxtaaj ila sabr sabirtaan uu baahay waktiga aad ku bixinayso waxa weeye dhibta iyo mashaqada kaa soo gaadhaysa fadhiisiga naftaada aad ku xabisayso waxa weeye xalaqada sabir buu baahay sabir la-aan qofku waxba ku baran maayo una cilmiga barashadiisa ku sabrahay si yaxya bin abi kaiir lahaa laa yustadaacu alcilmu biraaxati iljasad marka ugu horeyso qofku waa in halka munaasibka ku ah waxa weeye iyo casharka munaasibka ku ah waa inu marka hore ka tashado oo una kitaabkiisa iska tegin laakiin mar haddii uu yahay halkii adiga kugu habboonayd ee laayiqa kugu ahayd waxaa lagaaga baahaya inaad joogtayso walow casharku markaas hadduu doona kaaga hor yimaadey ilaad yani ka fahmayso inaad joogtayso waxaan garanayaa ustalaxa berigaan bilaabiyey waxa weeye xalaqadii ugu horreysay in soo xaadiro masjidkaa markaas musjaamac ayay ahayd waxaa dhigaya sheekh cabdirasaaq ali xuseen cabdirasaaq albani jazahu llahu khayra taa markaa taysiir musala waxaa nusratu nadar iyo taysiir labadaa ay mid buu aha marka kitaabka markuu sheeku dhigayay dee si guud ahaanba wax uga fahmay laakiin nooca ma usadaa markuu dhigaayey haddana bayquuniyada ayaan si gaara markaas u dhigtay kadibna kitaabkii kale uu sheekhu akriyay dee si fiican baan waxa wey maqsuudka aan u fahmay sida awgeed qofku markaas mar hadduu halkii ugu horreysa ka bilaabo xataa hadduu ka hor yimaado dee waxay u baahantay markaas cilmigu macaalaja ayuu baahay macaalajeyn iyo qofku inuu naftiisa ku sabirsiiyo ayuu baahay barashada markaas cilmiga la baranayo waa inuu qofka asbaabta cilmiga barashada uu la yimaado oo waddadii cilmiga u maro labada arrin ee markaasaan sheegaya ka mid a marka ugu horeysa alistimraariya fii dalab alcilm cilmiga markaas joogtee barashadiisu inuu qofku joogteeyo oo taqaduc iyo inqidaaca markaasuu iska ilaaliyo ta kalena waa tadaruju fii dalab alcilm barashada cilmiga inuu qofku mutadarij noqdo siduu cilmigu u kala fuduudyahay oo kala barto kutubta culimmada markaas fan kasta waad aragteen kutub mukhtasaraada kutub waxa weeye markaas mutawasio dhexdhexaada kutub mudawalaada intaba way leedahay qof kastana fahamkiisaa culimmada ugu tala galeen ka ku munaasibka ah in waxa weye markaasuu ka dhigto hadduu qofku mudawalaadka ka bilaabo isagoo markaas kii hoose aan soo marin oo mid mutawasida isagoo mukhtasaraadka aan dhigan wadha alfiyatu bin malik baan dhiganaya anigo junuubiyihii markaasaan fahmay dee dhib bay noqonaysa dhibta waxaa noqonaysa sidaasoo kale aan sheegay taade cadam istimraariya inuuna qofka cilmigii joogtay oo noqdo qof waxa weeye markaas mutadawiqa yani doonaya mujarad inuu dhadhamiyo waxa weye halkan yara dhadhamiyo dabeetana iskaga tago dabeetana dad dhowr cunto halkaa lasoo dhigay dhadhamsood ka tagto haddana tan iyo ka qaato ka tagto adon waxba ka cunin cuntooyinka maad iska dhargeysa adoo gaajoonaya maad iska tegay markaa tadawuqaha la iska helaa ma aha qofku inuu xalaqaadka uu dhiganayo isku badiyo shay naftiisa iyo istidaacadiisa iyo daacadiisa ka wey oona kari kara waa inaad cilmiga sharciga waxaad ka dhiganayso uu noqdo calaa qadri istidaacati inaad kari karto ood markaas weelayn karto waa inaad dhigato laakiin haddaad isku badiso tiraa intaasoo kitaab baan dhigta toban kitaab baan halkaa ka dhigtaa labiiyo toban baan dhigtaa oo kada mid qurana isqaan aanaad ku samaynahay oo kanna halkan aad wax ka qaadanaysa halkan wax ka qaadanayso dabeetana wax macluumaad aan aanad hin naftaadi baa dayacaysa waxaa loo baya qofku marka hore si horta yani tadriijiyan isagoo cilmigu baranaya shay-an fa shay-a mar halka ugu sarraysa ka bilaabahay haddana waa inuu naftiisa awooddiisu inta laegta cilmi waa inuu ku barto wax uu dhigan karo ee weelayn karto waa inuu barto sidaa awgeed culimmada qaarkood waxay markaas fadilaan in qofku markaas culumta markuu dhiganayo kolba fani barto kolba fani uu dhigto culamada qaar baa sidaa yidha waxay dhaha wuxuu ka dhigayay markaas tasaaxum alculum culumta yani barashadeedu markay isciriirida qofku dhan waan wada baranaya mila waxa wey atawamayn lam yakhrujaa maca laba mataano kale ka dhigayay bay yidhahan mar mar ma soo wada bixi karaan hadda labada mataana waa inay soo kala horeeyaan soo maaha marka waxay dhahan cilmiga haddaad tiraa laba fanaan wada dhiganayaa waa laba laba markaas waxay shabahdaan laba mataano mar inay soo wada baxaan o kale may suurto gelaysa ma suurto gelaysa culamada markaas bilaad shinqiid ambaba mauritania caadadooda markaas idinka waxa wey qofku inuu fan qura dhigtaba fankaa markuu dhigtuu fahmu weelayo haddana mid kala dhiganay laakiin culamada markaas masalada aada kuu fiiriyay taxqiijiy waxay dhahan taas waxa weeye dee sidaa looma qadcin karo waayo dadka fahamkooda iyo idraagooda u kala duwan yahay qof baa laga yaabaa inuu laba fanno wada dhigan karo qof baa laga yaabaa saddex inuu wada dhigan karo mid baa laga yaabaa shan inuu wada dhigan karo marka biqadri istidaaca qofku wuxuu fahmi karayo ee weelayn karayo amba hal fanno inuu dhigto ha noqdo amba laba ha noqoto amba saddex ha noqoto waa inuu sidaa u dhigto laakiin mar kasta waa inuu yani naftiisa khaasiyadeeda iyo awooddiisu intay kartiyeed la eg tahay iyo waktigiisa intaaba waa inuu fiiriyo cilmigaa markaas aad dhiganayso amba labadaa cilmi aad dhiganayso waa in markaas an tudqinahu calaa dariiqi iliqaan waa inaad u dhiganayso inaad itqaaniso od wanaajiso waa in markaas adigoo daalib alcilmiya aada iska ilaaliso inaad noqoto nin markaa xalqadda un soo camirayo xalqadda un soo camirayo oo kitaabkii markaas casharka laga dhigaya aan sidan laakiin xalqaddu iska imanayo amba fawaa'idda iyo waxyaabaha u baahan taqyiidka iyo qoritaanka aan qorahayn oo qalin waxa wey aan siday culimadu waxa wey kutub bay ka qoreen taqyiid alcilm cilmiga qoritaankiisa de waxaana jira waktigii hore markaa dabdu sadrin aw dabdu kitaab qofku shayga amba laabtuu ku qaban jira oo waxaa axaadiista faraha badan ee culimada selafku markaas kutubta ay ku diiwaangeleeyeen waxa wey markaas culimo fara badan baa badankeeda amba wax badanoo ka mid ayay xifdisanaan oo qor-aanka xataa waqtiyada hore dii lama cuskan jirin qaarkoodna markaas dee waxay lahaan dabdul kitaab way qori jiray ninkaan dabdu sadr lahayn on laabta xadiiska ku qabanahayn uu qoraal buu ku samayn jiray cilmiga markaas qoritaankiisana dee asal buu fi sharci ku leeyahy waad garanaysaan xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka ansaxay khudbaddii oo lahaa uktubu liabi shaah u qora waa kii lahaa abi shaah saxaaba markaas wax qori jiri baa jiray inkasta ina fara badnayn qayidu alcilma bilkitaab culimada qaarkood baa xadiiska markaas taxsiininaya qayidu alcilma bilkitaab sidaa awgeed barashada cilmiga aad baranayso amba cilmu mustalax ha noqdo amba cilmi kale ha noqdo waa in shacnigaagu iyo arrinkaagu yahay alitqaan inaad wanaajiso amba ixsaan aad kula timaado si fiican aad u dhigato itqaankuna waa ixsaankii ilaahay subxaanahu watacaala markaas cumuuman si guud ahaan markaas inoo faray waa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin xadiidkii markaa waati kuso artay rasuulka ina allaha kataba alixsaan calaa kulli shay marka ixsaan baa qofka looga baahanya ixsaan macnaheedu waa maxay casharkaa aada dhiganayso waa inaad si fiican aad udhigaytud wanaajiso maxaa wanaajinaysa casharka ka imanaya waxyaaba badan baa markaas hoos imanaya ka mid tahay casharka inuu ardaygu soo muraajiciyo casharka u dhigtay kolba cashar si u dhigtay inu soo muraajiciyo muraajacaynta markaas qaabka loo muraajacaynayo culimada qaarkood waxay yidhaahaan waa in ardaygu intuuna majliska iman kitaabka la sii dhigi doono u soo akriyayso kitaabka cashar baa maanta la dhigaya maalan tacriif alxadiisi saxiixu ku saabsan yahi waa inuu ardaygu soo akriyo ayuu yidhaha markuu soo akriyo kitaabka casharkii intuu qadari karo waxna uu fahmaya gaar ahaan hadduu arday dee macluumaad saabiqa yahay macluumaad hore leh ama khalfiyaad hore wax hore soo bartay waxyaabaa qaarkood ma fahmiye waxa laga yaba inuu iskaal kaga yimaado meelaha marka iskaalku kaga yimaadeen buu calaamadinaya dabeetana casharka marka dambe sheekhu uu sharaxayo si gaar ayuu meelihii fahamkiisa ku adkaaday ayuu u fiirinaya haddii casharkii ay ku caddaato oo sheekhuu sharaxo waa alxamdu lilah haddii kale markii dambe u weydiin le halkaa sadarka macnihiisa iyo muraadka laga leeyay waama taasoo aad bay innaka inoogu adagtay soo maaha ya inuu qofka casharkii la dhigi doono isagu sii diyaariyaba arday gaar ahaan waxa laga yaaba de ina ku ad ku adag tahay de qofka mubtadiga ahee waxay dee maadadiiba shaygu ugu horreeyey inkastoo dariiqada culmo ay markaas doorteen ay rajaxayaan dariiqada kale casharka loo muraajacaynayo waa dariiqada darasan casharkii la dhigtaba inuu qofku muraajaceeyo oo casharba cashar siduu u kala horreeyey inuu muraajaceeyo intaan casharkii kale la bilaabin qaabkii hore beryihii hore markaas loo dhigan jirayna waxay ahayd in meesha casharkaa lagu dhigtayba inta ardayda majmuucaad ay isku qaybiyaan majmuucaadkaa markaas in cashar ay intii la dhigay muraajaceeyaan oo mid waxa uu akhriyo amba laba day adigu iyagu istaalmeynay bal cilmi bayna talaamiid baa oo niqaab kale muraj taasu fiicanta waxyaabo badan oo markii sheekhu sharaxaya aad fahmin bad xalqada ku fahmaysa sida gaarka uu rajaaynaysa taasoo tay suurta gali weydo waa in ardaygu casharkii uu isagu soo muraajaceeyey oo arday kale uu la soo muraajaceeyo ay saaxiib yihiin ambaba isagu naftiisa uu soo muraajiciyey waxa wanaagsan qofku markuu cilmiga baranayo inuu la saaxiibo arday dadaalka weliba isagu leeyahay macrifadan uu ku wanaagsan yahay oo inuu la saaxiibo suxbadu fi lcilmi asbaabta cilmiga lagu dhigto ayaa markaasay ka mid tahay ardayga markaas waad soo wada muraajicaynaysa hadday taasi suurtogeli weydana adigu keligaa muraajicay casharkii la dhig laakiin haddii intaa midna la waayo oo casharkuu noqdo inaad dhegaysato dabeetana aad qaaddo gurigii geyso haddana aad soo qaaddo haddana aad qaaddo sidaa kitaabka aad ku dhammayso adigoon weliba wanaagsanoo dhexda kaga dhicin gaadhiga ya cilmiga berishihiisa waa gaadhida fuusanyin boogti gaadhiga markaa hadduu ninku dabada dee qabsada marka daba iskaga hadhaya kaa xagga hore haddaad aboosaa ku fuusan aad noqoto waxay noqonaysaa marartu walaa adri baa ka soo baxaysa waan soo maray laakiin gara maayo sidaa ogeedeed qaamku wuxuu ka imanaya qaabkaa in casharka loo dhigto oo la muraajacadaas taasa qaamku ku imanaya haddii kale wakti fara wakti baa kaa dayacaya saanin waxba baramaysa kolbana waxa weya kitaab meel laga bilaabay baa tegaysa waxay culimada qaarkood yidhahan qofku markuu kitaabka dhiganayo waa inuu u dhigto kitaabka inuuna mar labaad ku noqonahayn ilaa isagoo dhigaya mooyaane yacni waa culuw lhimma fii dalab alcilmi haddaad tidhaaho marka hore waad digan doontaaye haddana maxaan ku dhahay haddana iska sii dhigo marka le waad digan doontaaye waad sii jebisay niyaddaadi waad sii jebisay qabla kulli shay waa inaad kitaabkaa u dhiganayso in marka aad dhigato mar labaad aanad ku noqonahayn ilaa calaa sabiili tadriis aw ilmuraajaca hadda haddaad doonto macnaheeda maaha kitaabka dib uma dhigan kartid laa dib baad u dhigan kartaa kitaabkaas ilaa intaad si fiican uga fahmayso dib baad u dhigan kartaa oo culimada qaar baa siday kitaab u dhiganayeen kitaabka magaciisa loo bixiyey ambabay u dhigayeen magacii kitaabkaaba lagu magacaabay siday kitaabka u dhigayeen ambay u dhiganayeen mar kastood shaygii dib u akridana aafaaq markii hore aan kuu furnayn ayaa kuu furmay oo waxbada waxa way markaas aad ka fahmaysa hadalkii waad garanaysaa musani yani risaaladda lahaa yani waxa weeye taasoo jeer baan akriyay yani boqol jeer iyo wax ku dhow markaas markastana cilmigaa ka faa'iidaysanay laakiin laakiin markaad haddana dhiganayso uga horraysa inaad kitaabkaa idqaaninayso ood fahmayso oona dib ugu laabanayso sidaa u dhigo asbaabteediina la kaana adigoo markastana ilaahay subxaana wa tacaala kaashanaya ixris calaa maa yanfacuka wastacin billah qofku awooddiisa iyo kartidiisa waxba ma qaban karto hadduu ilaahay subxaana wa tacaala kaashan wa وإن قفك كنا ولا بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين أسباب تمكاس نافعة أتكد داشو أدقوا إلهي سبحانه وتعالى كاسنية ولا حول ولا قوة إلا بالله مركزت معناه إذا مسكح هذا وكسو بيها تاوير الله تمام سيدا وقيت يعني وأنا كان بلعب إن حتى ساسر مركا مقدمة دا أنت هنا بالهرتو قد قليم دا بالقاف علم والله بر الله كسها في سنة أنا شو هرمي inaad ku dadaashaan kow waxa weeya at-tadarruj fi talab al-ilm kullu rag badan oo markaas te imika kitaabkan soo dhigtay oo waxaan ku raanbo wax kale oo ka dhigtay way jiraan laakiin doonay markaas in aad u sii fahmaan laakiin haddana guud ahaan waa tadarruj fi talab al-ilm wayn la yimaado wayn allah yimaada al-istimraariya fi talab al-ilm wayn la joogtiye xataa joogtiyeynta haddaad mashquulsho ila qofku mashquuli karo waxa mashaaqil baa imanaysa waa in mashquulkaagaas amba hadduu daar iyo futuur kugu dhaco derajo ku gaadhsiinaysa inaad inqidaac taama ka samayso cilmigu waa inuunan ood cilmigii ka go'daba waa in markaas aad yani derajo futuurkaagu xad uu leeyahy oo aqalu shay intaad kari karayso fattaqu llaha ma statactum waa inaad cilmiga barashadiisii kasii wado ood waktigaaga jiraa saacad sii bal cilmiga barashadiisii marajaciyntiisa dad intii kala mashquulso nifsa saaca sii qofka duu waqtigiisa tandiimiyo takhdiid u sameeyana laa shak inuu waqti helayo weligiiba ha mashquulsanaado badhna uu heli karaa saacadda markaas uu heli karaa laakiin dadku waxay markaas ku kala hormareen qof qaabka waqtiga laga faa'iideysan oo qofku waxa weeye waqtigiisa inuu dayacayo waana la garanaya markaas qiimaha waqtigu uu leeyahay marka istimraariyada in laga yimaado arrinka saddexaadna waa maxay al-itqaan in cilmiga barashadiisa la itqaaniyo marka itqaankaas inuu ku guda jirnay waxaa muraajacadaas ayaa ka mid ah waxa weeye kitaabkii inaad xalqada markaad joogto aad sideetaa ka mid ah meelaha qaarkood xalaqaadka cilmiga marka la dhiganayo cidlo kitaabku ku dhiibi mayso nin kasta kitaabku sita saasunba qofku u eeganaya innaka cajsiga unu isbarnay oo nin baa soo qaadanaya dabeetana amba dee waxaa laga yaaba inuu xagga deeqsanada ku wanaagsan ya dabeetana markuu kitaabkii soo qaato dabeetana inaan weliba kitaab soo qaadanin baa ka fadhiya laakiin marka sidaa kitaabka qofku u eegto bal ka warka ya isagun haysto de waxna ku qoranayo weliba maad la eegan kartaa waxay keenaysa me dee inaad adiguna kitaab raadsato qofku waa laga yaaba inuu kari kari waayo oo waxaway markaas taana de waxa loo bahan yahay ardayda cilmiga baranaysa inay tacaawun ku dadaalaan oo waxay markaas la iska warhayo oo ardayga kitaabkii aan helahayn ardayga qalinkii ma garanaysa aan soo iibsan karin in loo soo iibiyo oo tacaawun samee taas u baahan laakiin qofku waxaa laga yaabaa isagoo kari karaba in haddana xalqadii muddo uu joogo haddana kitaab una haysan xalqadiina uu jooga waa yani cawaa'iq fi alab alcilmi bay ka mid tahay arrinkaaha laga dugtoonaado waa in kitaabkaaga iyo qalinkaaga iyo buuggaaga intaad wax ku qoraysaba waa inaad diyaar kuwata oo xataa waxay markaas taqyiid alfawaa'id fawaa'idda markaas aad taqyiidisood maxaa kudha waxaad u baahan tahay aad qorto hadduu qofku qaab sidaa inta sidaa wax ku dhigto faa'iido fara badan oo marka dambe uu taxsiilinayo waxaa ka mid a markaa sidaasoo kale waxyaabaha idqaaninta cilmiga soo gudagelaya alfahm walxifd cilmigu laba garab buu leeyahy on kala maarmahay garab waa fahm in casharka iyo darsigaa la sharaxayo la dhigi aad fahanto maqsuudka iyo muraadka laga leeyahy waa inaad fahanto midna waa inaad xifdido wixii aad fahantay mara kala maarmaya oo haddaad markaa tidhahdo casharku waan fahmaya laakiin ma xifdiayo dee fahamka waa la ilooba oo wuu tagaa fahamku mar kasta dadka kula soco maayo waxaa laga yaaba kitaabkiiyo meelaad kitaabba lahaynba in maxaan ku dhaha dee cilmigaagii looga baaho hadday kugu qabsato masjid inaad ka khudbudayso khadiibku maqnaadaba waxaad oran doontaa markaas kitaabka aan u noqday xaggeed ka raadaaday haddaad laakiin axaadiis xifdisanayd arbaciinka haddaad xifdisanayd amba usuuli halaas qawaacid alarba riyaadu saalixiin haddaad wax ka xifdisanayd maxaan ku dhaha sahal bay noqonaysa kugu adkaamayso taas mana kugu qabsan kartaa marka waxa way xifdi qurana looma baahno de haddaad xifdidood tiraa macnihii inaad garanay yara dhib bay noqonaysa qof malab dabe waxaad noqonaysa malab sidoo dee aan haddana ka faa'iidaysan karahay mar haddaan fahansanay taana waxay keenaysa qofku shayguu xifdinaa xifdinsanaa inuu ka faa'iidaysan waayo xataa oo khilaafo oo markaasuu waxa weeye ku camal falay sida arday badan oo madaarisa ka soo baxdo qur-aankii xifdisano laakiin haddana qur-aankii maqsuudki macnihiisi baan fahamsanayn oo dabeetana markaasay taas keenaysa inuu ku camalfalin marka labadaa janaax ma kala maarmayaan fahamka in la fahmo iyo in la xifdiyo marka dadka la taqyiibinayo soomaalida waxaa la yidhi fahamkooda wuu ku wanaagsan yahay laakiin xifdiga ku hooseeyaan baa la yidhi ku hooseyntaa xifdiga ku hooseeyaan ma aha markaas dee laleeyahay waa bilaa xifdi laakiin wayna ka caado dhiganba inay wax xifdiyaan iminka waxaa la sheegay bilaadka shinqiid amba mauritania waa xifdiga aada ugu dadaal xifdiga aada loogu dadaal casarka qofku ma kitaabka ma dhiganaysa marka hore soo xifdi baa lagu odhanaya horta kitaabka soo xifdi markaa soo xifdidaad imanaysa adoo kitaab kitaabkii xifdisan ayaa markaa lagu dhigay oo lagu sheegay lakin hore ad usoo xifdiday kitaabka waxay sheegeen markaa dadka qaarkood ka horreyin masaajidadooda markaas aan musxafba ka heli maysa musxafba ma yaalo qur-aanka waa la wada xifdisan yahay mida musxafka looma baahna yaa guryuhun buu yaalo way wada xifdiyeen markaa musxafka masjidka ka heli maysa marka inaka xagga ihtimaamka xifdiga la siinaya wuu nagu yiri alxamdulilah hadda waxaway markaas nooca maa ihtimaamka xifdigu kolley waxaway markaas uu soo noolaaday oo waxay markaas gaar ahaan macaahidda iyo marakista ahlusunnaha xifdiga markaas mutuun waxyaaba lagu xifda way jiraan markaas haddana de markasta sidii loo baahnaa lama taagnaya waa in xifdiga lagu didaa inaad shaygii fahamto ood xifdido tacaariiftaas masalan oo kale markaad kitaabka dhiganayso tacaariiftaa yar baad iska qaybaysa waxaway saasaa usoo yaro marinaysa marka hore markaad fahamto haddana waa inaad xifdido aad bay taas ku anfacaysa aad iyo aad ayaa markaas qofka ay u anfacaysa xifdiga ku dadaalaya cilmiguna waa waa tajmiic laysku ururiye laysku gegeeyey oo kitaabkan intaad ku dhigatay kan kalaad haddana ku biirinaysa kan intaad ku dhigatay haddana kan kalaad ku biirinaysa markaasuu qofku malaka cilmi yeelanay laakiin haddii kii horeba waxba aanad ka hayn haddana mid cusub aad bilowda haddana saasay ku dama dayaacmaysa sidaa awgeed markaas waxaan markaa muqadimada kusoo gebagabeynaya dee sidaan idin sheegay maalintaasoo dhigan doonaa bal waxa weeye maalintaa sidaa hadda ad xuduudkiinu ufar u badan yahay bal ha ka daadaneen horta marka dambe yaan la arkay iyadoo maxaan ku dhahay labaatan qof iyo waxay markaas toban qof iyo rag badan ay ka daatan ninkaa ka daadanayana isagu dee wey ma garanaysaa dhibtu isagunbay kusoo noqonaysa ardayga markasta faa'iidayaana waa kaa sugan ee waxay markaas aan ka dhacahay sidaana inaad kutubtii soo wada qaadataan inaad waxa wey markaas qoraalka iyo xifdiga intaba inaad ku dadaashaan saasun insha allahu tacala si natiija dayiba aan markaas casaradaa kala baxno insha allahu tacaala sidaas ayaa waxa wey markaas ballanteena noqon doontaa baaraka allahu fiikum كل واحد كان بلاب دونا رسالة مبادئ مصطلح الحديث رسالة أصل كمركز قريتان كذا بورورينتي وحوها أرداد مركز محد السنة لكتا مستواها كوبان أيا كتبت مركز مصطلحة وحوي نوعا ما لو كانت كانت مركز كتبت علماء وحي قرآن alfaadood waxaa laga yaaba in adkaato amba waxyaabaha qaarkood ay ku tawasucaan dabeetana waxaa markaas munaasaban u aragnay yacni cashiro kookooban oo u noqon karta madkhal iyo albaabkii laga gelaya cilmigan in markaas aanu ururno waxay markaas aanu qorno sidaasay ku timi yacni cashiro kookooban oo qofka maskaxdiisu qof kastaba uu weelayn karo oo maskaxdiisu markaas ay fahmi karto dabeetana kutubta kale culimmada ay qoreen waxa way u noqota dee albaabkii laga gelay sidaasaa waxay markaas loo ururiyey arday fara badan baana markaas alxamdulilah meelo badan oo maraakiista ka mid a ayaa waxa way lagu dhigtaa oo waxay markaas ambaardadu dhagaare ka faa'idaysteen sidaa ogeed ayaan isna markaas iyada marka hore ku bilaaba kadibna maxaan ku dhahay bayquuniyada ku xugsiiya kadibna waxa weeye nukhbatu lfikrka baba tadkira fi culuumi alxadiid libn lmulaqin wahaakada maxaan ku dhahay duruus yani mutuunka oo kooban iyadoo markaas yani idqaankana aan ku dadaali doono insha allahu tacaala oo waxay markaas aanu iska qaadi doono markanu kitaabka dhamaynaba waraaqo maxaan ku dhahay imtixaana oo la qaybin doono markaas oo la fiirin doono saasoo insha allahu tacala ku bilaabi doona muqadima risaaladdu laba nusqadood bay leedahay mar bay wada daabacmeen midna waa maktabat almaktabat alislaamiya daabacda watan midabka ale aan hadda anugu hayn midna maktabat lbasiira labaduba waa masar markaa taa nuskadaa kale tan aan ahayn ta aan ahayn waxaa ku jira markaa tasxiifaat aada u badan baa ku jira meelaha qaarkoodna saqdi bay leedahay laakiin ardaygu de wuu saxan karaa oo waxa weeye waa wax la sixi karo wax sidaa usii weyn maaha markaa saasaad taana ula socon doontaa insha allah in waxa weeye taa qofku uu ku dadaalo inuu markaas maktabadda ka soo qaato inkastoo qolada maktabaddu ay markaas jecel yihin inay tan tan baa badnaya moogta inay socotay jecel yihin laakiin haddana hadduu qofku dee weydiisto waa waxay markaas waysiin karaan wax dhibo ma laha markaas haddii kalena waa inuu qofku saxdo meelaha tasxiifaadka iskaalaadka yaryar ay ku jiraan alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu alayhi wasalam wa bacd intaa kadib fahadihi mudakira sahlat alalfaad waadixat almacaani dakarnaa fiiha bacda mabaadi mustalax alxadiid fahadihi qaabka markaas akhriska waxaan ka baraarugay doonay ku dhaaf baraarujinta inaydan waxba ku dadaalin waxay markaas tarkiibka iyo isasaarka iyo waxyaabaha noocan loo yaqaan arrinka anugu aada baan ula dagaalamay waxaana markaas idhaha waa daaquud alcilm amba waxay markaas caaiq min cawaaqi tacallum alcilm inuu qofku markaas tarkiibka hadalkan ku dadaalo maqsuudkii isagoon waxa looga jeedo aan ka raacahayn waxyaabaha qofka cilmiga barashadiisa ku hor istaagay ka mid waxba iska ilaaliya taas waa inaad ku dadaasho cibaarada maqsuudkiya iyo muraadka laga leeyahy mar haddaad maqsuudka iyo muraadka aad fahanto khalaas waayo alfaadan carabi maaha cibaadadii alfaad tacabuduu lagu cibaadaysanayay maaha waxa waa waay waxay maqsuud afkaarta ay xambaarsan tahay ayaa waxaa markaas la doonayaa iyo madmuunka inaad fahanto kelmad haddaad gana weydo ood ma hamooda casharka inaad fahmi weydo mar haddaad maqsuudkii fahantay inkastoo loo baahaya markaas ardaygu inuu qaamuus yeesho kelimaadka carabiga ka muraajiciyo dee cilmiga waxay markaas luuqada iyo qawaaciddeeda sideeda u barto laakiin haddana mar kasta ku dadaalitaanka qofka casharka uu dhiganayo tarkiibka uu ku dadaalayo ee waxa way hadalka duu iska yara qabo waa uu markaas ka murugoonayo la taa noocaas oo kale iska ilaali inaad adigu fahanto hadalka halkaa ku qoran ujeeddada iyo maqsuudka laga leeyahay taasuu ku dadaal mar haddaad fahanto alxamdulilah waayo kutubta cid kuwa wadalqabaydada ma jirto waxaa loo baahaya inaad fatxulbaari akhrisato amba musnad alimaam axmed bn xambal bal yaa kuula qabaynaya fatxulbaariga ya qaal wuxu uhi maa lagaga bixi karo kutubta waxay markaas qofku inuu dee akhrisaa loo baahaya inuu karat alqira'a walidilaac u yeesho taasina ku suurtogeli mayso inuu qofku ka caado dhigto markaas laqbada ee waa inaad ka caadadhi caado dhigato inaad tarkiibka iyo maqsuudka laga leeyahy aad fahanto iyo qaabka waxay markaas hadalku u socdo ee waxa weeye isku saariyi fa haadihi mudakiratu fa haadihi yani waxa weye tani mudakiratu waa mid markaas loogu talagalay inay qofku xasuusiso waxay dhahaan culimmadu markaas markay halkaa meelahaas u kala sharaxayaan fa haadihi ismu ishaaru wuxuu u noqdaa markaas hay mushaar ilaho dee la tilmaamayo maxsuus marka fahaadii ismu ishaarahan muxuu ku dhacayaa markaasayanaan laba mid weeye haddii qofku muqadimadan uu qoray inta markaasuna dee kitaabka inta kelima qorinba wuxuu wuxuu ku noqonaya waxyaabahan dee afkaartayda mujtamaca ku ah maskaxdayda afkaarta kusoo ururto haddii muqadimada la qoray inta kitaabka inta kale la qoray kadibna dee shayga markaas qorana kuharya ku hor yahay oo kitaabka intiisa kale la fahantiisa ayuu noqonay hadi muakiratu asalka mudakirada waxaa loo isticmaala waa min atadkiir xasuusintii baa laga soo qaatay lakin waxaa loo isticmaala shayga markaas si kooban wax loogu urursado oo qofku uu doonayo inuu markaas wax ku xasuusto ayay noqonaysa fa hadi mudakiratu waxa way markaas waa mid kooban oo xasuusinaysa kaliganta sahlat alalfaad alfaadeedu markaas ay fu sahlan tahay ay fudud tahay waadixat almacaani macaanideedu markaas ay cadi dakarnaa fiiha waxaan ku sheegnay bacda mabaadi mustalax alxadiis cilmiga mustalax alxadiiska waxyaabaha bilowga oo ah wax ka mid ayaan ku sheegnay ee asaasiyaadkiisa dakarnaa fiiha bacda mabaadi mustalax alxadiis yani cilmiga mustalaxa mabaadidiisa wax ka mid ah ayaan ku sheegnay waxyaabaha markaa aasaasiyaadku waa mabaadidu weeye bilowgiisa wadacnaaha litulaabi almustawa alawal fii markasi asunna bihargeysa waxaa markaas loo dejiya ardayda mustawaha koowaad ee markas sunna ee hargeysa markaas ku yaal marka markas sunna de kolle waa dhammaan waa laga garanayaa maraakista ahlu sunnada ee waxay markaas tulaab alcilmi ay ka faa'idaystaan ee waxay markaas camiran ayuu ka mid yahay mashaayikhdu markaas haya markaas waktigaas markaasna wax ka dhigi jiray ayaan u ardada u qoray waqad ishtamalat calaa duruusin tamhiidiyatin litulaabi fii hadihi almarxala waxay koobsatay mudakiradani cabsharo gogolig u ah ardayda marxaladda amba mustawaha waqad ishtamalat calaa duruusin tamhiidiyatin litulaabi fii hadihi almarxala waxay koobsatay cabsharo gogolig u ah ardayda mustawaha تمهيدية معناها محي وقبل لك اشتملت بمعنى احتوت وقد اشتملت أي احتوت وحي كوبستي على دروس تمهيدية عشرة قبل لغة يعني مقدمية هرضعة للطلاب أرددة في هذه المرحلة مرحلة الكوبات فكوا مرحلة دي ابتدائية قبلها ومستواها الكوبات وحي خطبت وقو وقبل أرددة siday kutubtu si kala horeeyaan wa calayhim aljidd walijtihaad taasuna markaas waa dardaarankii hadda ka hadlayno waxaa markaas ku yaal wa calayhim aljidd walijtihaad waxaa korka ardayda oo looga baahanya cilmiga barashadiisa inay dadaalitaan ay la yimaadaan aljidd walijtihaad waa isku mid waxay markaas dadaalitaan ayuu baa looga socdaa waa inay la yimaadaan man jadda wajada waman zaraca xasad dadaalitaankaasaa cilmiga lagu baranayo مع الاستعانة بالله عز وجل سبو الله سبحانه وتعالى قفك كاشري أرهمي مركز المشاقنا وحوى إلالنا وحا مركز إن شاء الله تعالى بأسمانتي اللي قلت لكن وحن صبيعنا انت هراء مركز خطوطة فوقوانك و يعني وحيابا فانسين انت مقصود كالك كنت الموياني وحيابا مركز آد وبضانو علم من كسابسا وحوى مركز مدولين المشاق لكن انت هالك كنت fahansiintiisa inuu qofku weelayo oo uu fahmo saasaan markaas ugu talagelaynaa saasaan insha allahu tacaala ku wadi doonaa waayo kutubtu saasay markaas dee u kala taalla marxalad kastaaba kutub u gaara ayaa ay leedahay wixii laga maarmaan ay tahay in lagu baraarujiyo ayaynu ku baraarujin doonaa si markaas dee kitaabkiina sida ay noogu dhammaado oo waxay markaas jelasaad kooban mid kastaaba uu ku dhammaado marka maanta faatixada furitaanka ayuunbaa waxa weeye ahayd maalinta dambe isku iman doona insha allah waxaanu samayn doonaa saasoo kale in waxa weeye bal waraaq la soo qaado oo dabeetana ardayda inta magacyadooda la qodo xalaqaad loo kala qaybqaybiyo iyo majmuucaad baanu insha allahu tacala u kala qaybin doonaa si markaas ah laiskugu kaalmeeyo markaas casharka diraasiintiisa iyo muraajacada iyo waxyaabihii kolba markaas loo baahdo markaasna intaa ku joojinay maanta wallahu subxaana wa tacaala an ilahi tawfiiq baarak allah